kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha leh meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii qaybta afaraad doorashooyinka golaha sharci dejinta qaranka ee soddonkii maarso kun sagaal boqol afar iyo lixdankii doorashooyinkan waxaa lagu maamulay sharciga lambarkiisu yahay namber afar ee soo baxay labaiyo labaatankii janaayo kun sagaal boqol afar iyo lixdankii doorashada xilligan oo loo qabtay maarso kun sagaal boqol afar iyo lixdankii waxaa ka qayb galay oo codkooda dhiibtay sagaal boqol afar iyo toban kun lixdan iyo sagaal muwaadin soomaaliyeed arrimaha ugu muhiimsan ee lagu xeeriyey sharciga doorashooyinka namber kow si waafaqsan qodobka labaad ee sharcigan boqol saddex iyo labaatan xildhibaan oo golaha sharci dejinta qaranka ah waxaa lagu soo doortay mabda'a doorashada oo ay ragga iyo haweenku baxaqa u leeyihiin una siman yihiin codaynta waxaana lagu fuliyey nidaamka qofkiiba hal cod codayntaas oo ahayd mid shakhsi ah loo siman yahay xor ah doorasho toosa oo qarsoodi ah namber labo isla qodobka labaad ee sharcigan wuxuu xeeriyey in muwaadin kasta oo rag iyo habeenba ay xaq u leeyihiin oo ugu yaraan sanadka doorashada la qabanayo siddeed iyo toban jirsaday waxay leeyihiin xaqa codaynta waxaase shardi ah in wiilkiisu uu dhan yahay in gaboodfal uu galay awgeed aan lagu ridin xukun ka reebaya inuu xil ka qabto xafiisyada dowladda ama xukun looga qaadin xaqa codaynta ama dembi uu galay awgeed xabsi ku jira namber saddex sharcigan wuxuu qodobkiisa saddexaad ku xeeriyey in muwaadin kasta oo ugu yaraan shan iyo labaatan jirsaday sanadka doorashada la qabanayo oo karti u leh wax aqris iyo axqoris waxay xaq u leeyihiin in loo dooran karo golaha sharci dejinta qaranka waxaase ka reeban xubnaha ka shaqeeya laanta garsoorka ciidamada qalabka sida ama xoogaga u hubaysan nidaam ciidan uyaal iyo guddoomiyayaasha gobolada iyo guddoomiyayaasha degmooyinka iyo madaxda maamulada deegaanada iyo gobolada iyo degmooyinka iyo shaqaalaha maamulada deegaanada oo kuraasta golayaasha degmooyinkooda iyo deegaanadooda loo tartamayo namber afar si waafaqsan qodobka toddobaad ee sharcigan habka kuraasta lagu kala guulaystay oo xildhibaanada lagu soo doortay waxa uu ahaa wadarta tirada guud ee codadka ansaxa ah oo loo qeybiyo tirada kuraasta matalaadda deegaan doorashada degmada qoonda ahaan ugu leedahay matalaadda golaha qaranka ee sharci dejinta kadibna tirada codadka soo haray oo dib loogu sii qeybiyo tirada kuraasta harsan deegaan doorashooyin dhowr ah ayaa cabashooyin ka yimid ayaga oo ka dacwooday musuq maasuq ama kushubasho waxaana ka mid ahaa degmooyinka cadalle aadayabaal laascanood hargeysa caruula balcad beledweyne marka berbera boosaaso gar adag khandala kismaayo dhuusamareeb oodweyne isku shuban iyo wallaweyn oo daafeeda maxkamadda sare waxay caddaysay in dhammaan dacwooyinkaas aysan lahayn saldhig lana oggolaan karin aan ka ahayn dacwadda degmada marka guddoomiyaha xafiiska doorashada degmada marka ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka degmada oo dhan tahay wax kama jiraan loona baahan yahay in loo qabto doorasho cusub waxaa maxkamadda u dacwooday dadkii danaynayey oo ku doodayey in guddoomiyuhu uusan awood u lahayn inuu baabi'iyo doorashada maxkamadda sare waxay caddaysay in sida uu qabo sharciga doorashooyinka guddoomiyaha ma laha awood aan ka ahayn inuu saxo tirinta codadka awooddiisu waxa ay ku koobnayd oo keliya oo wax kama jiraan ka dhigo saddex boqol cod layska haysto kana jaro codadka loo xisaabiyey xisbiga s y l saa daraaddeed maxkamaddu waxay burisay go-aankii guddoomiyaha deegaan doorashada degmada marka waxayna ku amartay in hal kursi loo ansixiyo xisbiga s d u hal kursina xisbiga s n c amarkaas laba maalmood gudahood ayaa lagu fuliyey sidaa ayay mudane xaaji maxamed xuseen s d u iyo mudane xaaji faarax cali s n c ka socday kuraastooda ku heleen kuna fadhiisteen golaha shacabka musharaxii xisbiga s y l mudane cabdulaahi insaaniya oo ahaa siyaasi weyn looga guulaystay natiijada doorashada golaha sharci dejinta qaranka ee kun sagaal boqol afar iyo lixdankii doorashadii golaha sharci dejinta qaranka saddexaad ee soddonkii maarta kun sagaal boqol afariyo lixdankii codadka ansaxa noqday waxay ahaayeen sagaal boqol afariyo toban kun iyo lixdan iyo sagaal cod waxayna xisbiyadu kala heleen sidan soo socota xisbiga s y l waxa uu helay afar boqol toddobaatan iyo laba kun laba boqol sagaashan iyo lix cod oo u dhigan boqolkiiba konton iyo kow dhibic lixdan iyo toddobo kuraas ahaanna ahaa lixdan iyo sagaal kursi xisbiga somali national congress s n c waxa uu helay boqol sideetan iyo lix kun laba boqol iyo sideed cod oo u dhiganta labaatan dhibic soddon iyo toddoba boqolkiiba tirada kuraasta uu helayna waa laba iyo labaatan kursi xisbiga somali democratic union s d u waxa uu helay sagaashan iyo shan kun toddoba boqol iyo toddoba cod u dhiganta boqolkiiba toban dhibic afartan iyo toddobo tirada kuraasta ay heleenna waa shan iyo toban kursi xisbiga somali independent constitutional party h d m s waxa ay heleen siddeetan kun boqol toddobaatan iyo saddex cod boqolkiiba siddeed dhibic toddobaatan iyo toddobo kursi ahaanna waxay ahaayeen sagaal kursi xisbiga united somali party u s b waxay heleen toddoba kun shan boqol konton iyo laba cod u dhiganta eber dhibic siddeetan iyo saddex boqolkiiba waana hal kursi xisbiga liberal somali youth party p l g s waxay heleen lix kun toddoba boqol lixdan iyo lix waxaana boqolkiiba ay u dhigantaa eber dhibic toddobaatan iyo afar kuraas ahaana waa hal kursi xisbiga somali national league s n l waxay heleen afar kun saddex boqol konton iyo afar oo boqolkiiba ah eber dhibic afartan iyo sideed kursi ahaana waa hal kursi xisbiga somali african national union s a n u waxa ay heleen saddex kun sagaal boqol iyo soddon cod boqolkiiba eber dhibic afartan iyo saddex waana hal kursi isugeynta axsaabta kale ay heleen waa konton iyo toddoba kun eber dhibic siddeetan iyo saddex boqolkiiba waa lix dhibic lixdan iyo afar kuraas ahaanna waa afar kursi dhegeystayaal daawadayaal intaa ha inoo joogto qaybta afaraad ee xubinta taxanaha taariikhda doorashooyinka soomaaliya intaaan qaybta soo socota ee lixaad ku kulmi doonno wakhtigan oo kale waxaan idin leenahay nabadgelyo